bal horta ii sharax war-saxaafadeedkii wuxuu yahay iyo waxay soomaaliya usoo saartay waaya war-saxaafadeedku waxa weeye dowladda soomaaliya waxay leedahay mowqif mabdi ah oo joogto ah oo ah in ay garab taagan tahay maxaa layihahdaa xasiloonida degenaanshaha iyo madax banaanida dalalka carabta ah ee dalalka kaleo ay walaalaha yihiin oo ay ka dhaxay maaragtay walaalnimada iyo xiriirka fiican ka dhexeeya taas waa qodobka koowaad qodobka labaad war-saxaafadeedku wuxuu sheegayaa in aanu garab taagannahay dowladda sacuudiga ah mawqifkeeda ah inay diidan tahay maaragtay in la hanjado ma garanayso oo loo hanjado deetan ugu dambeysa oo ah inaysan fiicnayn in ama aan aan ku garab taagannahay dowladda sacuudiga in aan inaan maaragtay eedeemo le maaragtay xamlad ama cambaign wax lagu yeelayo dhaqaalaheeda iyo makaan iyo meesha uga jirto adduunka inaanaan maaragtay inaanu ku garab taagannahay inaan arrintaas aysan aqoonayn in lagu sameeyo ha- handadaadan iyo hanjabaadan yaa ku wada sacuudiga ma idiin sheegeen
midiyahaasiina dinkura waa ogtiin anaguna waa ognahay sacuudigu waxay dareemeen in in loo hanjabay oo la yiri dhaqaalahooda iyo iyo nabadgelyadooda intaba waxbaa la yeelayaa iyaguna waxay kasoo saareen hadal adag oo arrintaas ay ay ku ku diidayaan ama ku ceebeynayaan jaamacadda carabta iyo dalalka carabta oo aanu ka mid nahayna way ku garab istaageen annaguna kuwaasaanu ka midna ma sacuudigaa codsaday in aad tallaabadan qaadaan mise dowladda soomaaliya ayaa go-aansatay
jaamacadda carabta iyo dalalka carabta walaalaha jaamacadda kuweli jira xubnaha ka nahay badankoodu iyo jaamacadda carabtuba waxay maxaa la yidhaahdaa mawqifkaas ayay qaateen ka iyagoo kaleeta marka ururada aanu qeybta ka nahay waxaanu nahay isku talo iyo iyo isku mawqif inta badan waa gartay laakiin ma codsigan ma sacuudigu ka yimid oo soomaaliya ka codsaday iyo wadamada kale mise soomaaliya ayaa iskeed u qaadatay go-aankan tafaasiisha qaarkood muhiim maaha in dowladuhu ay ay bixiyaan ama wasaaradaha ay khuseyso almuhiim ugu dambaysta mawqifku waa mawqif soomaaliyeed ama ka yimaado codsiga sacuudiga ama anagu aan qaadane waa mawqif anagu aanu qaadanay oo sidaan kuu sheegay mawqif mabdiya oo kuwo horeeto oo aanu qaadanay oo lamida ay ay jiraan arrintan oo sacuudiga dhibaatada ku ah mar kale horena waan ku weydiiyey haddana waan ku weydiinayaa oo sacuudigu ay ka cabsi qabaan ee halista ku ah dhaqaalaheeda iyo madax banaanideeda sida war-saxaafadeedka ku qoran iyo qarannimadeeda halistan iyo uga imanaysaa sacuudigu waxay dareemeen in ay hanjabaad iyo ku socoto maaragtay hanjabaad oo oo maaragtay lagu khalkhalgelinayo wayna ka jawaabeen annaga iyo dalalka kale walaalaha iyo saaxiibnimada sacuudiga kala dhexaysana waanu waa u gurmanay oo garab istaagnay oo adkaynay inaysan habboonayn in sacuudiga dhaqaalahooda iyo nabadgelyadooda iyo madax banaanadooda intaba khatar la geliyo arrintan sidaa aada u sheegtay warbaahinteeda way ku jirta caalamka waxay salka ku haysaa ama ay raad ku leedahay ninka suxufiga ee lalaayahay jamaal kashuqji lagu magacaabo oo markii ugu dambeysay la arkay isagoo sii galaya safaaradda qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul sidaas way u og tahay soma dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya mawqifkama ay qaadan ninkaas journalistaha ah maaragtay xaalkiisa maxaa yeelay taas weli aad ka warhaysid anaguna ognahay adiguna og tahay weli way socotaa maxaa la yihahdaa baaritaankiisii dowladda uu turki oo dalkeeda arrintani ay qunsuliyadda ku taalo uu wariyuhu galay ayaa ku talinaysa in la sugo go-aankeeda ugu dambeysta ah marka anagu go-aanka anu gaaray dowladda soomaaliyeed ay gaartay kuma xirna kaas kaa kama hordegeyso wuxuu ku xiran yahay dareenka dowladda sacuudiga ay dareentay in ay jiraan quwado maaragtay handadaya oo dhaqaalahooda iyo maaragtay amrigooda handabaadooda ay wax u dhimi karto marka taas weeye midaan anagu aan ka hadlayno idinku idinkuna sidaasoo kale maxaad u sugi weydeen natiijada baaritaankaas inta aydinaan isqadimin oo aydinaan difaacin sacuudiga ama sida aad sheegtay taageerada dhammaystiran sidaad ereyga u dhigteen aydinaan u muujin hadda haddan kaaga jawaabay anagu eh, arrinta weriyaha ah eh, go-aanka ma anaan gaarin sacuudiga aan ugamana hor imaanin kumana difaacin taas taas maba anaan eh, go-aanku maaha go-aanku waxa weeye eh, dowladda sacuudiga waxaanu ku garab taaganahay in dhaqaalaheeda iyo amnigeeda la difaac sida iyaguba muddo badan eh, oo xaalado kala duwan aynu ku jiray ay u garab istaagnaayeen oy noo difaacayeen eh, amnigeena iyo iyo dhaqaalaheena iyo xaaladeena maxay goormay Eh, am- marka goormay amniga soomaaliya difaaceen iyo faragelinta soomaaliya sacuudigu haddaad tusaale iisoo qaado intii ilaahay abuuray oo soomaaliya ay dowladahayd way difaacayeen taa waa doodaynu wax dheer ka geli karo statistics iyo dowladihii kala duwanaayo soomaaliya kulligood saas dowladda sacuudiga ay garab taagnayd anigu waxaan ogaa intii aan eh, dowladdan jamhuuriyaddan soomaaliyeed ee saddexaad ay dhalatay laga soo bilaabo carte eh, oo kaalmadii ugu badnayd oo oo dhaqaale dhaqaalaha iyo amniga iyo dowladnimada waa isla xiriirtaa waxay ahaayeen sacuudiga Eh, tafaasiisha qaarkood ma aha kuwo ku haboon eh, maxaa la yidhahdaa eh, miidiyaha Eh, laakiin nuxurka hadalku waxa weeye eh, dowladda hadda jirta kuwii hore oo soo jiray intii ilaa iyo laga soo bilaabo inta anigu ka warhayo xoogaal ahay laba kun eh, shirkii carte dowladihii kala duwanaayo oo soo maray kulligood waxaa garab taagnaa eh, dhan kasta Waagi.
amnigooda iyo dhaqaalahooda iyo noloshoodaba eh, sacuudiga taas waa xaqiiqa weeye maaha Wa- wax oo waayo taas laftigeeda oo kale ku jira.
taas laftigeeda kuguma raacsani sababtoo ah inagoon muddo dheerba usii aan dib usii laaban arrintii ugu dambeysay ee faragelintii ugu dambeysay ee dowladdu ay ka dhawaajisay ama ka cabatay aniga laftigeyga aan kaa waraystay waxay ka imanaysay wadamo ayay idinka imanaysay faragelin dowladduna way sheegtay imaaraadka ayaad farta ku godayseen hadday faragelintaasoo kale soomaaliya ku dhacdo sidii tii ugu dambayseed ay dowladdu ka dacwootay oo igaad ay ka hadashay oo idinku garab istaageen sida igaad idinku garab istaagtay maxay idinku garab istaagi waayeen sacuudiga may taas waa hal mawqif aniga waxaan mooday eh, xaaladaha adduunka iyo siyaasadaha iyo bani aadamka dabacadiisa laguma cabiro hal eh, hal wax adigu maalin baad eh, maalin baynu hadday rabno aynu shaaha wada cabaynin ayna wada cabi karin inagoo maalin kasta wada qadayna moogtahay marka maalintaasi eh, kama dhigi karo mawduuca anigu waxaan kuu sheegayaa inay jirto xaqiiqo dhab ah oo ah eh, dowladda sacuudiga iyo dalka soomaaliya inuu ka dhexeeyo xiriir eh, fog ayna ay mudan yihiin inay amnigooda iyo deganaanshahooda ay maaragtay maxaa la yidhaahdaa ay isku garab istaagaan marka sacuudiga waa soo sameeyeen soomaaliya waa samaysay eh, haddana xiriirkii dabeecadiisu waa waa sidaas marmar uu xiriirku siduu ahaa uu ka fiicnaan karo way jiri kartaa taasi laakiin meesha kama saarayso inaynu qiro eh, wixii eh, naga dhexayn jiray iyo waxa hadda eh, naga dhexeeya arrinta ku saabsan suxufiga lala yahay eh, mowqif kamaadna qaadan baa tiri muxuu yahay mowqifka rasmiga ee dowladda ku saabsan suxufigaas lalaya waxaan ka warsigaynaa eh, go-aanka baaritaanka socda hadalka dowladda turkiga oo S- soomaaliya iyo dadka soomaaliyeedba saaxiib la hadalka ka soo yeeray wuxuu ahaa in sacuudigu uu arrinta ninkaas si mubaaxa oo furan uu uga hadlo een, islamarkaana wada shaqayn uu ka sameeyo sidii arrintaa looga guun gaari lahaa idinku ma dalbanaysaan arrinta ninkaas suxufiga ah inuu sacuudigu wada shaqayn ka sameeyo isla markaana sidii looga gungaari lahaa runta iyo waxa ku dhacay wariyahaas ay sacuudigu ka run sheegaan xaaladiisa be anagu ma dalbanayna maxaa yeelay meesha ay eh, sa- eh, turkigu inay dalbadaan xaq bay uleeyihiin wadankooda gudihiisa ka dhacday consuliyadda meesheeday joogtaa qaybada dalkooda iyo qawaaniinta da- da- eh, dowladooday khusaysaa annagu sida caalamka kaleeto eh, waxaanu ka warsugaynaa eh, maaragtay wixii eh, go-aana eh, eh, eh, maaragtay ka soo baxa wixii xaqiiqada eh, ah ee dhab ah ee ka soo baxa baaritaanka socda marka
wasiir mowqifka dowladda soomaaliyeed kaas laakiin soomaaliya hadda waxay ku biirtay guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay miyaysan doorkaad qaadanaysaan iyo bini aadminimada marka la eego iyo in runta la helo idinkoo intaas u danaynaya maxaa ku jaban haddii aad ka dalbataan sacuudiga ilan taageerada muujiseene inay arinta wariyahana runta ka sheegto iskaashina ka samayso sidii runta loo ogaan lahaa wallaahi walaalow adduunka waxyaabo badan baa ka dhaca falal badan oo xanuun leh oo aanna farax gelin baa ka dhaca marka mid kasta dalka uu ka dhacay ma weydiin karo inay noo soo sheegaan waxaa dhacay maxaa yeelay hade waa hawlo badan oo kaleeto oo waxaa jira laakiin aan qaban karaa jira laakiin haddii xataa aanu dhahayno dalalka walaalaha ama saaxiibada ah siyaabo kaleo diplomatic channels ay wax isugu sheegaan ayaa jira taasa maaha in oo media laga sheego tanse saan isku raacsannahay weli wuu socdaa baaritaankii marka baaritaankaasaan u dayno maxaa la yihahdaa wuxuu soo saaro saan kuu sheegay mowqifka aad hadda iga wareysanaysid wareysan kusaabsan yahay waxa weeye statement ama bayaan anagoo aan soo saaray oo aanu aanu ku garab istaagnay oo aan dal kasta bilxaqiiqa aanu ku garab istaagi karo mabdi-iyan oo ah inaan dalna uusan mudnayn iska daadal aan saaxiib nahay in la handado oo qalad la geliyo waa gartay ka waran wasiir ka waran wasiir qof bili-aadan ah oo wariye ah oo qunsuliyad u doontay inuu documenti ka soo qaato oo lala-yahay in ka badan toban maalmood sideed u aragtaa adiga markaan xataa bini aadminim ahaan kuu weydiiya arrintiisa waxaan u arkaa xanuun iyo iyo maaragtay waar waar maxdin leh sidaad adigu uga damqanaysid baan uga damqanayaa waxaan mararka qaarkood rajeeyaa oo ku ducaystaa in nightmarekan ninkaas badiwe ninkaan u aad baan u aqaanaa qoraaladiisaan akristay wareysiyadiisaan dhegaystay waa nin moraly maaragtay maxaa la yidhaahdaa
waa gartay meeshaan u socdo meeshaan u socdo waxa weeye dowladda sacuudiga dowladda sacuudiga kaaga jawaabe su-aashaan kaaga jawaabe wariyahaas marka maaragtay xaaladiisu waana dhibaysaa sida xaaladiisu noo dhibayso boqolaal iyo malaayiin adduunka ku ku dhiban oo ama soomaaliya ku dhiman ku dhiban ama meelo kale ku dhiban oo aan helin cod u danbada aan caan u ahayn sida maaragtay wariyaasha ama dadka qaarkood marka wariyaha isagana waa u damqanayaa bani aadam kasta oo dhibanna waa u damqanaya laakiin sidaan kuu laakiin sacuudiga u sheegi maysaan ninka baaritaankiisa iyo arrintiisa kiiskiisa inay ka run sheegto ninka arrintiisa inay sacuudigu ka run sheegaan u sheegi maysaan idinkoo ka damqanaya miya may annaga hadde nalama raacin inaanu dal kasta u sheegno inay baaritaanada runta ka sheega midda kale baaritaanka in run laga sheego waxaa waxaa waxay waxaa hab waxay ku habboon tahay markii baaritaankii uu dhammaado been laga sheego sida anagu aan ka warhayno baaritaankii wuu socdaa dawladuhu siyaaba ay u dhaqmaan baa jirta ma garanaysaa maaha shaksi meel iska taagan oo shaksi meel iska taagan oo academiga ama intellectualka aan xor tahay wasiir horabuu dhihi karaa wasiir waxaad u damqateen dhaqaalihii dalka sacuudiga sacuudiga waa da- wadan wadamada ugu dhaqaalaha badan la dunida ayuu ka mid yahay danihii gaarka ahaa ee wadanka sacuudiga iyo dhaqaalihiisi baad u damqateen marka qof bili-aadana maxaa ugu damqan weydeen ma kula ahayd war saxaafadeedkan inaad ka soo saartaan wariyaha oo aydinaan ku difaacay dowladda sacuudiga waan ku celinayaa mar kale nin ninka wariyaha waa ka damqanayna iyo qof kasta oo bani aadam ah oo uu dulmi ku dhaco ama dhibaato gaarto waxaan kuu sheegay baya bayaanka aan soo saaray ama hadalka aan soo saaray inuusan ku saabsanayn maxaa la yihahdaa weriyaha ee uu ku saabsan yahay dowladda sacuudiga ah oo ay ku nool yihiin dad muslimiina oo dhowr iyo toban milyan ah oo annaga saaxiib nala ah in dhaqaalaheeda iyo nabadgelyadeeda la handado oo dowladda sacuudigu ay inkirtay oo ay waxaan leeyahay ay ay inkirtay yani carey baan ku fikerayaa ay- laakiin wasiir ay dowladda leedahay.
sacuudigu waa Wax dowlad baaris- isdifaaci karta oo soomaaliya ka dhaqaale badan diblomaasi ahaan ka ka cudud roon ka saaxiiba badan dowladda soomaaliya maxay dowladda sacuudiga ugu baahatay soomaaliya inay iska hormariso iskama hormarin dalalka adduunku is a diplomatic norm dalalka adduunku way istaageeraan iyagoo si kasta uxoog u xoog badan maxaad ihahdaa maalin kasta maraykanka iyo china iyo ruushka iyo ayaa naga dalbada inaanu qadiyad ama qad- aan qadiyad kale ku taageero oo aanu ku taageeraa marka taageerooyinka dalalku mowqifkoodu ma aha kuma xira eh, dalka tabartiisa iyo tabar la-aantiisa midada kaleeto saan kuu sheegay waxaanu bah eh, waxaanu ka tirsannahay bahda jaamacadda carabta la yidhaahdo oo eh, iyagu soomaaliya eh, taageera eh, ma- mawaaqiiftooda eh, dabadeedna markii dal iyaga ka tirsan uu dareemo eh, handadaad uu uu- uu ka codsan karo inay inay taageeraan maarag marka wax qariiba maaha wax lala yaabo maaha dal saaxiiba in dal kaleeto uu yidhaahdo dalkaas yaan lala goyn ama la hadda dib loo geysan waayo waxa ugu weyn ee loogu han loogu hanjabay sacuudiga waxay ahayd eh, in dhinaca dhaqaalaha maxaan ku idhaahdaa dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha ama cawaaqib dhinaca dhaqaalaha ama dhinaca ganacsiga ay la kulmi karto haddii arrintani ay caddaato haddii ay caddaato arrintani madaxweynaha maraykanka trump ayaa arrintaas ka hadlay haddii ay caddaato buu yidhi cawaaqib baa ka iman kara laakiin wadamada kale dhaqaalaha ayay taabteen waxaa isqabtay maraykanka iyo turkiga turkiga waa wadan aad saaxiib tihiin cunaqabatayn buu ku soo rogay leerihii lacagtii turkiga ayaa dhulka gashay soomaaliya maxay uga hadli weysay
turkiga marar badan oo ay u baahnaayeen eh, ama aysan u baahnayn laakiin marar badan waanu taageeray mawaaqiftooda welina waa taageeraynaa turkigu waa dal aan saaxiib dhownahay markii Waa dad maraykanku walaalkay ah.
markii maraykanku cunaqabataynta ku soo rogay wasiir adoo raallia waan ka xumayna kaa dhex galo markuu maraykanku cunaqabataynta ku soo rogay handadaad way ka soo hormartay cunaqabatayn baa lagu soo rogay si toos maxaad u taageeri weydeen u garab istaagi weydeen wadan soomaaliya saaxiib la ah weliba wadamo badan uga dhow oo sacuudigood hadda garab Haddaan- istaagteen maaragtay dad badan ku doodi karaa inuu uga dhow yahay soomaaliya maya dhawaanshaha horta qofna nama farin inaanu dalal ka tartansiino dalalkao dhan waa noo dhawaan karaan laakiin haddii ay ay ku farax gelin karto u- ka waran haddaan ku dhaho waa waa ka hildoofnay markaas ma ma ku farxi doontaa ma ma ku qanci ka- karaysaa fiiri hal mar anig aniga maaha wasiir qofka qofka idinla xisaabtamaya aniga maaha waa dadka soomaaliyeed ayaa waxay dhahayaan waa maxay siyaasadda dowladdu maxay meella uga gaabinaysaa oo waddamada saaxiibka yihiin qaarna aysan u garab istaagayn qaarna oo aan u baahnayn ay u garab istaagaysaa siyaasaddii tan ka horreysay ee gacanka carabta qatar iyo sacuudiga ayaa isku kacay waxaad dhahdeen waxaan ka noqonaynaa dhexdhexaad maxaad arrintan dhexdhexaad uga noqon weydeen siyaasad dhexdhexaad ayay soomaaliya weligeed soo raaci jirtay ururka waddamada dhexdhexaadka ayay ka mid ahayd mane dhexdhexaadka khalada ka fahmi horta eh, ma rabno inaynu muranno Eh, anigu aniga adaa hadda i wareysanayay eh, dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed kelma eh, marka la iska adeegsado wariyaashu adeegsadaan anigu waa yacni xoogaa jirkaygu waa ka ururaa waxa weeyaan dadka soomaaliyeed waa tiro badan yihiin annaguba kuwaa naqaanaa nala jooga kuwaa nala hadla marka ma aqaano dadka soomaaliyeed oo kaadis- adaa hadda su-aalahay weydiinaya marka aniga adigu hadda aynu isu jawaabno oo sheekaysano waxaa weeye eh, dalka eh, waxaa soo qaaday qatar iyo sacuudiga qatar iyo sacuudiga dhexdhexaad baanu ka ahay waxaana ka dalbaday in qatar aanu goyno oo maaragtay maxaa la yidhaahdaa annaguna ma arkin in qatar eh, ay mudan tahay in la gooyo oo wax la yeelo marka waanu diidnay Eh, oo laga yaabo in maaragtay eh, eh, xanuun badani naga soo gaaray oo laga yaabo adiga weri ahaan inaad su-aalo sidaas eh, inaad dhihi lahayd waa waa tala xun bay ahayd hadda hadda waa jeceshahay dhexdhexaadnimadayadii laakiin waxaa laga yaabaa markii hore inaad dhihi lahayd dhexdhexaad inaad noqotaan ma ahayn danta soomaalida kuma jirto sacuudiga noo roon the same argument dadka hadda dhahaya sacuudiga waxba nama tarin waagaa waxayna lahaayeen sacuudiga adduunka idinku fiican iyo imaaraadke see dhexdhexaad u noqon marka mabaadi guud oo waxaa jira morals leh oo siyaasad leh oo qadarin xaalada leh oo dowladuhu ay ku dhaqmaan dowladuhu waa ka weyn yihiin siyaasadaha dowladdu waa ka weyn tahay arrin hal mar iyo xanuun hal mar jira marka markaas mabda'aas waxaa dhib ku gaari lahayd haddii aanu anaan dhexdhexaad ka noqon dal dalalkaas ka mid a aan walaalaha nahay hadda waxaa taagan waxa weeye arrin dhexdhexaad laga noqon karo ma ah waxa weeyaan dal kasta oo oo oo oo aan walaalo nahay oo dareemaya inuu ciriiri ku jiro oo haddii xataa wax ka khaldan yihiin oo oo dhaqaalihiisa iyo amnigiisa oo khatar gelayo waxa weeyaan wuu naga mudan yahay in aanu garab istaagno sababtaas ayaa ururadu dad maxaa la yihahdaa dalalku ay ururo isku mida ugu jiraan maxaa soo gaadhi lahaa oo dhibaato ah soomaaliya hadday arrintan ka aamusto ood wax kastoo socdo siyaasad kastoo socota aad ka warsugtaan oo dhahdaan dadka u dhaxayso dadkan waxhandadaya iyo sacuudiga la handadayo idinkay idin taallaa arrimi naxalista haddaad dhahdaan maxaa ku dhici lahaa soomaaliya hadda mar dhaweyd waxaay tiri maxaa turkiga markii ay ciriiriga gelidayeen cunaqabataynta ku sameynayeen maraykanku maxaa uga aamusteen marka dawladday u taallaa inay qiimayso marka ay aamusayso iyo marka ay hadlayso waxaa laga yaabaa xaalado badan inay keenaan hadalka ama aamuska mar waxaa laga yaabaa inaad ka mashquushid uu kaa hoos baxdo bini aadan dhalaya mar waxaa laga yaabaa inaad maaragtay maxaa la yidhaahdaa ku feejigan tahay ama maaragtay aad aad marka ka waran waa arrimaha u baahan qadarinta siyaasadeed arrimaha dibadda ee dal ka waran haddii arrinta weriyaha oo lala yahay jamaal kashokji ay arrintiis ku caddaato sacuudigu inuu ku lug leeyahay maxay samayn doontaa dowladda soomaaliya markeedaad sugi doona darkaa caddaato waaya su-aasha igu dambaysa arrintani dhaawac intee leeg bay u keeni kartaa xubinnimada soomaaliya ee golaha qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha waxba dhaawac uma keeni aad baad u mahadsantay wasiir waa mudan tahay